culimada qaar ka mida waxay leeyihiin waxay gaadhsiisan tahay mutawaatir ilaa xaddi tawaatur bay gaarsiisan tawaaturku waa darasada ugu sarraysay xadiid yaqiin buuna faa'iideeyey ee cilmi qaci ah saas way macnaha culimada sheegtay axaadiista mahdidu inay mutawaatir tahay waxaa ka mid a alxaafid abulxasan moxamed ibni xuseyn assajistani waa culimadii qarnigii afraad buu ka mid yahay wuxuu dhintay saddex boqol iyo lixdan iyo saddexdii waxaa ka mid a moxamed ibni cabdirasuul albarzanji oo fuqahada shaaficiyada ka mid kun hal boqol iyo saddexdii buu isaguna dhintay barzanjigan maaha suufiga barzanjigan oo mawliid kale maaha isaga lama yaqaana kaas waa majhuul isagu barzanjigan waa faqiih shaaficiyada waxaa ka mid a ragga sheegay axaadiistaasi inay mutawaatir tahay moxamed asafarini ninka iska leh manduumadeennan sooma yani waxa wey wuxuu ku sheegay kitaabkiisa lawaamicda awaarka oo sharaxa uga dhigay kitaabkan wuxuu ku sheegay xadiistaasi inay mutawaatir tahay isagana wuxuu dhintay kun hal boqol iyo sideed iyo tobankii baan soo sheegnaan malaynaya kitaabka bilowgiisa taqriiban dhowr goor baan igu baraarujiyey sawaabku waxa weeyaan kun hal boqol iyo siddeetan iyo sideeddii buu dhintay xagga sideed iyo tobankii ba carabka lagaga dhaca bilow kitaabka markaa soo barinay maana ayib waxaa ka mid a ragga sheegay moxamed ibni cali ashawkani alimaam shawkani waxaa ka mid a ragga sheegay inuu mutawaatir ee axaadiista mahdigu moxamed sadiiq xasan khan alqanuuji alqanuuji kitaab wuxuu le risaalu ka alifa la yidhahdo alidaaca uu ku magacaabay isaguna kun saddex boqol iyo toddobadii ayuu dhintay hijriga waxaa ka mid a ragga sheegay inuu yahay mutawaatir ee moxamed ibnu jacfar alkatani isaguna risaalu ka alifa la yani waxaan u jeeda wuxuu ku sheegay kitaabkiisa kitaabkiisa wuxuu ku sheegay nadmu almutanaatir min alxadiid almutawaatir xadiiskaas inay mutawaatirtaa ku sheegay marka axaadiista mahdigu waa axaadiis mutawaatira ma aha sida ay leeyihiin qolyaha caqlaaniyiinta iyo muctasiladu waa axaadiisu alaxaad bay leeyihin axaadiisu alaxaad ma aha axaadiistu duruuq badan iyo saxaabo badan baa laga wariyay aaaar fara badan oo xoojinaysan oo soo aroortay xaddu tawaatur bay gaarsiisanta macnaha ayib kitaabka ugu fiicanee laga alifay axaadiista ku soo aroortay mahdiga waa kitaabka la yidhahdo alxaadiisu alwaarida fi lmahdiyi fii miisaani aljarxi watacdiili waxaa iskale in la yidhahdo waa risaala maajister wey risaala cilmiye wey cabdulcaliim cabdulcadiim baa iskale waxaa sheegay cabdulmuxsin cabaad ayaa waxau sheegay isaguna risaalu ka alifay wuxuu yidhi axsanu kitaab oo laga alifay waa kitaabkaas wey kitaabka laga alifay risaala cilmiye wey maanaa risaala maajister ayib xadiiskaasi marka suganta culimada saxiixisay waxaa ka mid a ibnu taymiya caleyh raxmatullah ibn lqayim ibnu kaiir iyo qeybkood ayaa saxiixiyey axaadiista mahdiga ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiista xadiiska abu saciidin alkhudri nabigu wuxu uri sal lay waslam ummadayda akhirkeeda waxaa soo bixi doona almahdiyu mahdigaa soo bixi doona yasqiihi llahu lgeyf ilahi subxana wa tacala roob buu waraabin doonaa wa tukhriju alardu nabaataha dhulkuna wuxuu soo saari doonaa nabaadkiisa beerihiisa iyo barwaaqadii soo saaray wa yucti lmaala sixaaxan mahdiga waxaa ka mid a calaamooyinkiisa dadka xoolaha wuxuu ugu qaybinayaa si siman sixaaxantu bimacnaa si siman way maana si siman buu dadka xoolaha ugu qaybinaya wa taksuru lmaashiyatu xooluhuna way badanayaan wa tacdumu alummatu ummadduna way weynaan yaciishu sabcan aw amaaniyan yacni xijajan toddoba ama sideed sano ayuu noolaan doonaa xaakim baa xadiiskaa wariyey wuu saxiixiyey alimaam dahabi baa ku waafaqay sheekh albani caleh raxmatullah isaguna wuu saxiixiyey waxaa ka mid ah xadiiskaas xadiiska abu saciidin alkhudri sidoo kaleeto isagana marfuuca nabigu wuxuu yiri sal lla lay slam ubashirukum bilmahdiyi mahdigan idinku bishaaranaya yabcaku cala ikhtilaafin min annaasi wazalaazili buu nabi sal lay slm wuxuu soo bixi doonaa xilli dadku aada isu khilaafsan yihin zilzaal iyo dhulgariiryana ay jiraan xilligaa soo bixi doonaa fayamla'u alarda qistan wa cadlan kamaa muli'at jawran wa dulman dhulka wuxuu ka buuxin doonaa cadaalad buu ka buuxin doonaa sidii looga buuxiyey dulmi iyo jawr looga buuxiyey wuxuu imaan doonaa dhulka iyo adduunka oo cadaaladdarra ay buuxisay markaasuu cadaaladii soo celin doonaa khalqiga ilahi subxana wa tacala ayuu cadaalo u samaynaya wuxuu nabigu yuri sal lla alay wasalam yardaa canhu saakinu alsamaai wa saakinu alardi waxaa raalli ka noqonaya ku qancaya malaa'igta kor joogta samada joogta iyo khalqiga dhulka joogo o dhan baa raalli ku noqonaya wuxuu intaa nabigu ku daray sal lay waslam yaqsimu lmaala sixaaxan xoolihii buu qaydinayaa faqaala lahu rajulun maa sixaaxan qaala bisawiyati bayna annaas dadku si siman yani khayraadka iyo barakaadka dhulku soo saaray si siman oo cadaalad ku jirta ayuu dadka ugu qaybinayaa oo ma eexna yaqaano wey macna kadib wuxuu sheegay nabigu sal alay waslam xilligiisa markuu yimaado xooluhu inay badanayaan ilaa wax aqbalaba la waayaba ilaa uu mid u yimaado ninbaa u imaanaya wuxuu leeyahay xoolaan rabaa markaasu wuxuu leeyahay waxaad u tagta wuxuu ku dhahaya waxaad u tagtaa ninka khasnad hayaha u tag oo waxaad ku tidhahdaa mahdigiibaa isoo diray oo xoolaan rabaa markuu u tago wuxuu leeyahay wakaas xoolihii halkaasi ku jiraane waxaa doonta ka qaado markaasuu guranaya faraqa markuu ka buuxsamo dhaqaaqo wuxuu leeyahay bal inaan habaar qabo maxaa iga dhigay ummatu maxamed ninkii ugu shaqisana maxaa xoolahan igu raray xoolihii buu intuu la soo laabtuu soo celinaya qaadule wakaan kuu soo celiya wax xoolahaa qaata ayaa la waayay yani waxa weye calaamooyinkiisa ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah xadiiska xadiiska waxaa wariyay isagana nabigu wuxu yhi sal ly wasalam oo xadiiska ku jira xadiidka daa'ifa almansuura waxaa ku soo arooray inuu mahdigu yahay midka mu'miniinta hogaaminaya xilliga nebi ciise soo degaya marka wakhtigiisu waa wakhtigee waa wakhtiga nebi ciise imaanayo dajaal soo degayo ee ciise imaanayo wakhtigaa hogaamiyaha muslimiinta hogaaminaya wey mahdigu asagoo mu'miniinta hogaaminaya buu ciise imaanaya markaasuu mahdigu wuxuu ku odhanayaa ina tujiyo salaada inaga bixi markaasuu wuxuu odhanayaa ummaddani waa ummad a'immadeeda iyo madaxdeedu iyada ka imaanayso ilaahay baana sidaa ku karaameeyey ee salaada inaga bixi buu ku odhanaya marka mahdigaa hogaaminaya nabi ciisena waktigaasu imaanaya mahdigaa salaada tujinaya isagaana muslimiinta marka hogaaminaya nabi ciise calayhi salaam xilligaa way xilliga uu imaanayo nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam mahdigu toddoba sano markuu joogo kadib oo uu dhinto uma laa khayra fi lcayshi bacdahu buu nabig sal lay slm mahdiga wax ka nolol ka dambaysaa khayr kuma jiro wixii ka dambeeya mahdiga nolosha khayr kuma jiro buu nabigu salawatu rabbi waslm yani gadaashiisa in adduunku fasaad ku noqonayo oo dhibaatooyin dhacayaan ayaa macnaha laga fahmaya ayib xadiidka axmed iyo abu yacla baa soo saaray waxaa ka mid ah xadiidka xadiidka cali bin abi aalib nabigu wuxu yuri sal lay slam almahdiyu mina ahla albeyti yuslixuhu allahu fii leyla mahdigu anagu naga midiho aalubeytku ka midi nabigaa odhanaya sal lay wasalam hal hadayn buu ilaahay subxaana wa tacala dhulka dhan ku hagaajinaya yuslixuhu llahu fii leyla surcada iyo degdega durbo uu adduunka ugu soo celinayo macnaha waxa wey cadaalada iyo wanaagii khayrka ugu soo celinayo waa muddo aadi gaaba wey macnaha ayib xadiidkaana axmed ibn maaja baa soo saaray waa xadiid saxiixa sheekh axmed shaakir iyo sheekh albani caley raxmatullah intaba way saxiixiyeen abu daawuud ibn maaja waxay soo saareen sidoo kaleeto min xadiidka ibni salama inuu nabigu yuri sal lay wasalam almahdiyu min citrati min waladi faatima mahdigu aalubeytkayduu ka mid yahay caruurtay faaduma dhashayna wey faaduma yay u carur dhashay cali bin abi taalib sooma cali bay u carur dhashay marka tarankii caliy taranka caliyuu ku imaanaya ma xasan buu xaggiisa ka imaanaya mise xuseen buu ka imaanaya allahu aclam ayib marka yani waxa weye nebiga sal lay waslam ayuu saa abtirkiisa u galay jaabir iyo abu saciidin alkhudri waxay wariyeen saan horeyba u sheegnay xadiid saxiixa oo ay leeyihiin nebigu sal lay waslam wuxuu sheegay inuu mahdigu yahay imaamka muslimiinta markuu ciise soo degayo axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi waxay wariyeen oo cabdullahi bn sacuud ka wariyeen inuu nebigu yihi sal lay wasalam yuwaaficu ismuhu ismii wasmu abiihi isma abi magacaygu wuxuu magaciisu wuxuu waafaqsan yahay magacayga magaca aabbihiina wuxuu waafaqsan yahay magaca aabbahay maxaa la yidhahdaa markaa maxamed ibn cabdillahi baa la dhaha somal maxamed ibn cabdillah xadiiskaas sheekh albani caleyh raxmatullahi wuu saxiixinay axaadiista marka mahdiga ku soo aroortay waa axaadiistaas waana axaadiis mutawaatir ah wey khulaasadiisana yani waktiga uu soo baxay riwaayaadka qaar baa xadiday oo waxay ku tilmaamayaan waktiga nabiciisa soo degay caleyh salaam nabi ciise markuu soo degayo ma dajaal ka hor baa mise waa kadib ya kadib waay sooma kadib waay waktigaa wey waktiga uu mahdigu ku beenay dajaal ma asagoo muslimiintu hogaamin hogaaminayuu imaanaya mise dajaal kadib buu mahdigu imaanaya labaduba waa muxtamil laakiin waa waktiyo adduunyadu ay gabagabo ku dhowdahay saas wakti adduunyadu gabagabo ku dhowdahay ayuu imaanaya macnaha mahdigu ayib mahdiga shiicadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay sida dhansaarka u haystaan ayagu mahdiya rumaysan wax mahdi la dhaho laakiin mahdiga waxay rumaysan nin la yidhaahdo maxamed ibn xasan alcaskari alimaam almuntadar bay dhahaan imaamkooda labiyo tobnaad wa qoladan imaamiyada la yidhaahdee isnaa cashariyada la yidhahdo ee labiyo tobanka imaam tiriya imaamkooda ugu dambeeyey sheegtaan maxamed ibn xasan alcaskari baa la yidhaahdaayo wuu qarsoomay bay dhahaan indhuhu ka qarsoomay isagoo yar buu dhuuntay oo xaggeedu galay wuxuu galay leeyahay god ku yaala fii saamara saamara xaggee ku galaan ciraaq god halkaa ku yaaluu galay bay dheheen aakhiru zamaanka ayuu soo bixi doonaa annaguna isagaasaanu sugaynaayo isaga markuu soo baxo ayaana la amray inaan la jihaadno inta ka horraysa jihaad ma jiro ya cinda shiica cinda shiica imaamkaasuu sugaya ibnulqayim iyo kayrkii waxay tilmaamayaan in ay markuu waagu baryo intay faraf kooreeyaan oy rag usi dhiibaan meeshay isleeyihiin wuu galay godkay ku sheegahayaan halkaa inay faraska ag istaajiyaan oy u dhawaaqaan imaamkii soo bax imaamkii la sugahayo soo bax ay ku hayaan qoraxda markay u dhacdana ay ka soo noqdaan wa hada min xumqi shiica shiicada caranimadeeda iyo nacasnimadeeda caqlixumadeeda ka mid wax la yaqaanaba maaha ninkan ay akrinayaan waa dhuuntay leeyihiinba xataa xaqiiqo jirta inuu yahay baa laga shakisan yahay maxaa yeele ninkan ay u sheegayaan yani maxamed ibn alxasan alcaskari ilmo ma dhalay baaba laysku haystaaba marka waa khuraafo shiicadu mahdigay rumaysantaha iyo mahdiga ahlu sunnadu ay rumaysan yihiin wax isla maaha ka shiicadu waa khuraafo laakiin kan axaadiista ku soo arooray baa wuxuu yahay midka sawaabka ah ee nebigu sal lay waslam axaadiistiisa faraha badan uu ku tilmaamay in badan oo salafka ka mid a khaasatan saxaabada iyo taabiciintana aahaar fara badan oo ku saabsan laga soo guuriye macnaha saas weyaan ayb waayaha dambe marka wuxuu noqday taqriiban dadku ilaa wakti horeba maadaama wax la sugayo uu yahay nin alla ninkii madaxa soo qaado waxoogaa maalmo meel yaro qabsadaba mahdigii baan hay udhi ya mahdigii baan ah imsaa mahdi sheegan waagii hore nebigu sal lla lay slam markuu dhimanayey waxaa badnayd in nebinimo la sheegto soddon nebinimo sheegata iyo kuwo kaloo kasii dambe fara badan intaasaa nebinimo sheegtay moodo socotay ahayd marka nebinimada sheegashadeed gadaal dambe nebinimadii waa lagu fasilmay oo waa socon wey sheegashadeed laakiin waxaa noqday wax saa'iqoo nin walba uu iska sheegtay mahdi nin walba mahdigii baan ahay saas man ilaa meelo fara badan suudaan baan ka soo baxay mahdigii sheegtay xataa ma aqaana de isagu inuu sheegtay laakiin yani waxa sayid sheekh maxamed cabdilla xasan waxay yani waxa weeyaan ay kutubta qaarkood qoraan waxay ku yidhaahdaan mahdi soomaal bay qoraan mahdi soomaal saasay qoraya kutub masala taariikhda qaarkood saasay qoraya marka isla waktigiisaas mid isaguna isticmaalka la dagaalamay oo suudaan ka soo baxay baa layihi mahdi suudaan isaguna dhis marka mahdi mahdigana waa bat mahdi mahdigana waa bat hadda lafteeda qaar baa waxay ku leeyihin usaama bin laden waa mahdigii xeelaa qariibkaabay ka mid war ninkan usaama la yidhahda ninkaana maxamed bin cabdillahi baa la yidhahda sooma waxslama marka mas'aladan mahdiga ah wax lagu degdega maaha qaar badan baad arkaysaa muxaadaraad dhigahayo oo daahiradii soo baxdaba isku dayahayo inay ama axaadiis mawduuca u helaan ama axaadiis daciifa saaraan ama nusuustii intay qabtaan luqunteedii macnaha jebiyaan oo meesha u leexiyaan waxay marka waa wax imaan doona calaamaad baana ka soo horreeya in la suday u baahan tahay in lagu degdego ma aha wax lagu shaqaysta in laga dhigtana ma aha saas wey macnaha ayib wamaa ataa wixii yimid fi nasi naska dhexdiisa ku yimid ma ataa wixii yimid fi nasi naska dhexdiisa ku yimid xadiidka iyo qur-aanka ku yimid oo min ashraatin calaamooyinka saacadda fa kulluhu dhammaantii xaqun xaq wey bilaa shiaatin ay bilaa shaatin fogaansho la-aan aan xaqa laga fogaanayn minha waxaa ka mida alimaamu imaamkiibaa ka mida alkhatamu ee imaamiyada khatmay alfasiixu ee faseexada badnaa faseexada badnaayo haddee waxa weyaan waa carabi muxammadun ahaa saas daraadeed baa nebigu wuxu sal lay wasalam yani yamliku xataa yamlika alcaraba rajulu min ahli beyti yamliku alcarab ayib muxamedun ahaa almahdiyu ahaa muxamedna waa magaciisa almahdiyuna waa laqabkiisa saas maana yani waa naanaysta naanaysta naga dhahna naanaystiisuna waa almahdiyu waa mid la hanuuniyey magaciisuna maxamed wey aabihiina maxamed ibn cabd waxaa la yidhahdaa cabdullahi bala dhaha sida intaasoo dhan xadiiska nabigana ku suganta sal alay wasalam waalmasiixu iyo masiix calaamada labaadi yani waxa weeye waa masiix masiixa wuxuu ka wadaa nebi ciisa calayhi salaam waxaa masiix loogu magacaabay liannahu yamsaxu dal'ahati fayabra wuxuu masaxayaa oo gacanta marinayaa ruuxa jiran markaasuu bogsoonaya saasoo loogu magacaabay aw limasxihi fi lardi ama dhulkuu masaxay oo dhulkuu maray markuu risaalada faafinahay dhul badan buu maray sidaa in loogu magacaabana waa lagu waa laga yaabaa waxay qaarkood leeyihiin aw annahu mamsuuxu lqadamayn labada gomadood buu masaxaya masaxnaanta waxaa laga wadaa raysla gaadho ma leh ma aqaan meel laga keena waa un taqriiban kollay ma arag wax nasa ku tusay yani waxa way raysla meesha lugtu ka godan tahay oo aan dhulka qabanaynin ma laha saa in loogu magacana waa suurtagal baynin adiga waxa weeyaan magacaabista masiix loogu magacaabay sabab keentay allahu aclame laakiin almasiix ibna maryam waa masiixaana qur-aankaa ku magacaabay ayib marka walmasiixu wuxuu ka wadaa wa nuzuulu lmasiixi masiixa soo degitaankiisa aakhirusabaanka uu soo dego ayib qur-aankaa sheegay nebi ciise in uu yahay soo degidiisu in ay tahay calaamooyinka waaweyn ee qiyaamada inay soo dhawaato lagu garanayo xagee ugu sheegay rabbi wuxu uhi subxana watacala markuu ka hadlayay wainahu lacilmun lisaacati falaa tamtarunna biha wainahu ibnu maryam yaa laga soo hadlaya lacilmun ogaansho wey yacni calaamad iyo astaan lagu ogaado wey lisaacati saacaddi ee hashakiina cabdulahi bn cabaas bi sanadin saxiixan wuxuu ku fasiraya aayadda iyada khuruuju ciisa qabla yowmi alqiyaama nebi ciise qiyaamada ka hor soo bixidda uu soo bixi doono baa aayaddu ka hadlaysa buli cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu waxaa ka mid ah aayaadka kutusaya nebi ciise aakhiru zamaanka inuu imaanayo wain min ahli lkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mowtihi wa yowma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida mid kastoo ahlulkitaabka ka mid ah ma jiro ilaa hadduu jiro wuu rumayn doonaa nebi ciise intuusan dhimanin intuusan dhimanin buu nebi ciise rumayn doonaa mid kasta ahlu kitaabka ka mida yahuud iyo nasaarada cabdullahi bni cabaas wuxuu ku fasiraya waxaa laga wadaa qabla mowtihi markuu soo dego intuusan weli dhimanin yahuud iyo nasaarada xilligaa joogtaay way rumaynayaan ayib tafsiirka waxaa doortay sidoo kale ibnu jariir itabari iyo ibnu kaiir iyo keyrkood baayaa doortay aayadda inay ka hadlayso soo degitaanka aakhiru zamaanka nabi ciise uu soo degi doono calayhi salaam maxaa yeele xilligaa markuu soo dego sida aan sheegi doono yahuudda iyo nasaarada inay diintooda haystaan oo jizyo bixiyaan ka yeeli maayo laba mid inaan idin laayo iyo inaad islaamtaan hasugay marka inay rumeeyaan idan intii hadda muslimiinta waqtigii nabiga sal lay wasalam iyo madaxdii muslimiinta inta muslimiinta adduunka haysteen way iska dhaqnaayeenoo diintooday haysteenoo kiniisadahooda u dhisnaayoo dowladda islaamkay ku hosloonaayeen limaada lianna jizyadaasay bikin jireen jizyadii nebi ciise markuu yimaado waa la kor qaadaya waa la kor yeelaya la joojinaya ima alislaam wa ima alqatl way markaas saas macana marka way rumaynayaan aayadaas aayaadka kutusaya ayay ka mid tahay nebi ciise calayhi salaam akhiru zamaanka inuu imaan doono ayib axaadiis badanna way ku soo aroortay nebi ciise calayhi salaam sidoo kale inuu kor jiro aan la dilinna qur-aankaa sheegay wamaa qataluuhu yaqiinan bal rafacahu allahu ilayhi sooma dheh waan dilnay markay dheheen yahuudu maynan dilin yaqiine yaqiin ahaan mayna dilina ilaahay baa kor u sii qaaday ilaahay baa kor yeelay oo kor u qaaday wa inii mutawafiika waraficuka ilay nebi ciise waan ku oofsanayaa oofsigaasi waa wafaatu suqraa allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha wafaadkii yarayd oo hurdada aw inii mutawafiika waraaficuka ilaya korna waa kuu qaadayaa macah ayb marka aayaad fara badanoo sidaas aayaadkaasoo dhan baa kutusaya nebi ciise calayhi salaam inuu nool yahay islamarkaana akhir zamaanka imaantooda axaadiidka nabiga sal lay slam kusoo aroortay iyada aad bay u badan tahay ilaa xaddi tawaatur bay gaadhsiisan tahay inay mutawaatir tahay axaadiista ciise kusoo aroortay ragga sheega waxaa ka mid ah culimmada ah waxaa ka mid ah ibnu jariir itabari caleyhi raxmat ullah imaam almufasiriin ibnu kaiir baa ka mid ah waxaa ka mid ah maxamed sadiiq xasan khan maxamed sadiiq xasan khan waxaa ka mid ah abu tayib maxamed shamsulxaq alcadiim abadi awlmacbuudka ninka sharxay iskale macnaha yani abu daawuud ku sharxay awlmacbuudka waxaa ka mid ah sheekh axmed shaakir xadiiskii waxaa ka mid ah sheikhu albani caleyh raxmat ullah culimadaasoo dhan waxay tilmaameen axaadiista ku soo aroortay nebi ciise soo degidiisa akhiru zamaanka inay mutawaatirka aynan aaxaad ahayn sidaas macna ayib axaad iyo mutawaatir iyo sideedaba waxa weeyaan walow culimmadu markay mushkiladu timid inay yani ka hadlaan ay qasab ku noqdeen laakiin mas'alatu al-aaxaad iyo hal tufiidu alyaqiin aw tufiidu danna waa manzacun ictizaaliyun saas maana masale asalkeeda muctaziladu ka fasiday maana axaadiista in loo qaybiyo qaar mutawaatir ah oo cilmi qafciga faa'iideeye iyo qaad aaxaad ah oo aan loo deliishan karin usuusha iyo masaa'il alcaqiida aan loo deliishan karaynin taqsiimka halkaa ku wajahan ee sidaa u yaalla muctazilada iskale saas maana asalka macnaha muctazila iskale culimada sunnaduna markii wixii soo baxeen saan horeba usoo sheegnay waa ku qasbanaadeen inay ka hadlaan saan hadda ka hor masaa'il farwadana saasoo kale macnaha usoo sheegnay macnaha ayib ummaddu waa ku ijmaacday soo degitaanka nabi ciise calayhi salaam salafku waa ku ijmaaceen ayib axaadiista nabiga sal lay slam ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiis saxiix muslimka ku yahay baynama dajaalu kadalika buu nabi sal lay mar dajaal intuu dhulka fasaadiyey uu sidaa ku sugan yahay id bacata allahu almasiixa bna maryam markaasuu ilahay nabi ciisa soo saaray fayanzilu cinda almanaarati albaydaa manaaradda cag agteedu kusoo degi doonaa sharqiya dawishk oo dawishk dhanka bari ka jirta suuriya caasimada suuriya yacni diisha dhankeeda bari manaarad dheeroo ku taalla halkaasuu nabi ciise calayhi salaam kusoo degi doonaa bayna mahruudatayni yacni laba maro oo wuxuu qabaa lagu rinsiyeeyey waras ama zacfaraan ayuu markaa nabi ciise qabaa uu soo degayo waadican kaffayhi calaa ajnixati malakayn labadiisa gacmood wuxuu yani waxay wuxuu saaray laba malag garbahooda ama garbabyadooda korkooda gacantana waxay u saaran tahay malag garabkiisa gacanta kalena malag kaleeto garabkiisa isagoo labada dhinacay laba malag kaga jiraan buu soo degayaa nabi ciise calayhi salaam idaa fa'ta'a ra'sahu qatar hadduu madaxa saa u foorriyo waxaa madaxiisa ka daadanayo ka dhibdhibcaya yacni waxa weeyaan wax aad luul moodo luul luul oo kale ka daadanaya markuu madaxa kor u qaadana dhinacyaha madaxa waxaa ka daadanaya sidoo kaleeto waxaa luulmood falaa yaxilu likafirin yajidu riixahu ilaa maata buu nabig sal lay slm markaa uu soo dego yacni luulkaas iyo carafta iyo udeygiisa iyo saxansaxada ka soo baxaysahay gaal kasta oo ay sankiisa ku dhacday waa dhimanaya ma noolaanaya gaaladu mar haddii macnaa waxa weeye urkaa ay dareemaan bay ka soo baxaya nabi ciise bay la dhimanayaan macnaha ayib wuxuu nabigu yiri sal lay slam wanafasuhu yantahi xayu yantahi tarafuhu neefsigiisu wuxuu gaadhayaa meesha ay ishiisu qabanayso saxiixaynka sidoo kalete bukhaariyo muslim wuxuu nabigu ku sheegay sal lay slam wuxuu nabigu yidhi walami waladii nafsii biyadihi layuusikanna an yanzila fiikum ibnu maryam xakaman cadlan fayaksir asaliiba wayaqtulu alkhinziira wayadacu aljizyata falaa yaqbalu ila alislaam wuxuu nabigu yiri sal lay slam waxaa dhow ina maryam inuu soo dego isaga oo xaakim oo garsooro ah caadil ahoo cadaalad idinku garsooraya markaasu wuxuu jejebinayaa saliibka saliibka macatabka ay sheegtaan inuu yahay nebi ciise yacni dilkiisiiy macatabkaasi wuu jejebin doofaarkan ay ka dhargeenoo xoolaha hadda oo aana wulayn jizyadana wuu dejay oo gaal dambe jizye laga qaadi maayo falaa yaqbalu ila alislaam waxaan islaamnimo ahayn weeliga maayo ima alislaamu wa ima alqatlu jizyadaas ma jirto markaas wuxuu nabigu yuri sal lay slam wayattakidu diinu falaa yucbadu ila allahu waxdah diinta hal mid bay noqonaysaa markaa ilaahay keligii waxaan ahayn la caabudi maayo saas maana kufriga iyo shirkiga iyo gaalnimadao dhan buu nabi ciise ka taqalusaya calayh salaam salafkao dhan baa ku ijmaacay marka nabi ciise calayhi salaam inuu soo degi doono laakiin waxa isweydiin la nabi ciise markuu soo dego shareecada uu dadka ku xukumayaayo waa tee waa kitaabka qur-aanka ma aha inuu kitaabkii injiil ahaa ummadda nebi maxamed ku xukumayo ma aha kitaabka uu ku xukumayo siduu nabigu sheegay waa kitaabka qur-aanka weliga imaamka dadka tujinayana isagu garsooraba ha ahaada nebi ciise imaamka dadka tujinayana waa mahdida oo ummadda nebiga wey salawatu rabbi waslamu caleyh saas maana ayib marka kitaabkaasuu ku xukumay saas daraaddeed baa culimada qaarkood waxay ku tiriyaan alimaamu dahabi caleyh raxmatullah wuxuu yidhi aakhiru saxaabati meytan waa ibnu ciisa bur ciisa bnu maryam asxaabu rasuulillahi buu ku tiriyeyba oo saxaabadu ka mid yahay buuri saxaabiga maxaa la yidhahdaa ruuxii nebiga nolol kula kulmay oo rumeeyey oo iimaankii ku dhintay sooma nebigu intuu noolaa ciise mays arkeen a sooma laylat isra walmicraaj soo lama kulmin haways arkeen ma rumeeye ha uu rumeeyey iimaankiisa kuma dhimanay ha iimaankiibu ku dhimanay ayib saxaabinimo xaggeed uga saaraysaan marka saas marka ictibaarka markii la fiiriy waxaa la dhihi karaa waana afdal asaxaaba waana aakhiru saxaabati meytan saas markii la yidhahdo macnaha dahabi caleyh raxmat ullah siyarka ayuu macnaha wax weysaan kusoo guurinaya inuu yahay macnaha wax weeyaan la dhihi karo saxaabada inuu in la dhihi karo macnaha saxaabadu ka mid yahay ayib marka ummadda nebiga sal alay wasalam ayuu macnaha wax weeyaan ayaa lagu xisaabiyaa ayib waxaa kaleeto iyadana jirta waktigaa uu imaanayo nebi ciise calayhi salaam oo uu ummadda muslimiinta hogaaminaya mu'miniinta hogaaminayay oo yani xaakimka u yahay xilligaa isaga ah dhulka barakaadkiisa dhan buu soo saaraya roobkii cirkuna barakaadkiisuu keenaya dhulkuna barakaadkiisa soo saaray barakaadkaas wuxuu nabigu sheegay sal lay waslam ilaa heer waxay gaadhaysaa neefka xoolaha ah caanihiisa inuu ku filaanayo jamaacaad kooxa dhan oo rag ah hal xabad oo rumaan ah hal xabad oo rumaan ah baa waxay deeqaysaa kooxa dhan oo dad ah rag dhan baa ka dhargahay markaasay ka tegaya xabadda rumaanka qolofteeda haddii la istaajiyo waa la harsan karaaba limaada leanna barakadii dhulkaa soo baxday dhulku muxuu ku barakoobaa ilaahay daacadiisa iyo xukunkiisa la fuliyo oo dhulka lagu fuliyo dhulku ku barakoobaa dhulka waxaa barakada ka qaada kufriga iyo shirkiga iyo axkaamta jawrka ah ee khalqigu dejistay ay dhulka ku maamulayaan oo dhulku barakaad keeni waayo oo midhihii ba-aan oo dalagii bao oo wax yaryar meeshan soo baxaan oo waxbaba deeqi waayeen oo barakada laga qaado waxaa keenaya axkaamtan jawrka ah ee dadku dejisteen ay isku maamulayaan iyo kitaabka ilahay ka tagay subxana watacala nebi ciise markuu marka ilaahay kitaabkiisii dadka ku maamulo oo xaakim ku noqdo oo cadaaladu faabto oo dadkii si aan eexashan ahayn loo maamulo dhulka barakaadkiisa dhan buu keenaya samaduna barakaadkeeda keenaya ilaa heer waktiga waxaa la gaadhayaa xoolaha wax qaataba la waaya xoolahaba nin walba inta doonidiisa u dhergo xoolahaba wax qaatan la waaya mana xilligaas ay macnaa waxba la gaari doona ayib waalmasiixu wa annahu yaqtulu lidajaali hawluhu nebi ciise qabanaya ka mid nebi ciise markuu yimaado waxyaabaha ugu waaweyn uu qabanayo dilka dajaal ayaa ka mida darsigeenna dambe insha allahu tacala halkaas ayaan ka bilowna insha allahu tacala hada billahi tawfiiq wa sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalm nebi ciise soo degitaankiisa qolyaha diidan waa nimanka la yidhahdo muctasilada ina baraarujiyay mudad waxaa diidan oo inkiray muctasilada muctasilada markii laga yimaado waxaa iyaguna inkiray muctasilat alcasri nimanka la yidhahdo caqlaaniyada maxamed cabdi iyo xertiis iyo jamaldiin alafqaani iyo abu cutayba nin la yidhahdo iyo yani waxa weeyaan niman yani itijaahii muctasilada taqriiban casriga nooleeyey ayaa iyaguna diiday wadaadada soomaalida qaar ka mid ah ilahi subxana watacala u naxariisto sheekh nuur cali colow oo waxaa lagu yidhi isaguna wuu inkiri jiray soo degitaanka magaciisa taqriiban waa waa waa mashrab ictizaali ah waa mashrab ictizaaliya waana mas'alo u noqonaysa caqliga iyo in laga hormariyo sharciga leanna waxay leeyihiin seebaa seebay ku dhici kartaa nebi ciise inuu soo noqdo wax caqligii ogolaan kara maaha caqligu meesha maba geli karaba samciyaad baa la yidhaahdaa maqalkaasaa lagu gaabsadaa waa la dhagaystaa caqligu waxba meeshan kama tari karay mana geli karay mana ilaahayna subxana watacaala kuma adka addoommadiisa mid ka mida intuu daysto oo samada meeshan uu daysto akhiru zamaanka inuu soo dego oo howlaha ugu talagalay inuu qabto ilaahay subxana watacala kuma adka maadaama qur-aankiina ishaaray axaadiista nabigana ku soo aroortay axaadiista mutawaatirka ah salafkuna ku ijmaaceen hadda wadaadkii wax ka sheegay wadaad iska hadlaya waa wadaad iska hadlay maalinba waxa laii sheegayay magaaladan busiya mid ashar buu ka soo baxay lalahaa waa maalinba waxaa la ii sheegayey inuu dadka ugu sheekaynayo ciise soo degitaankiisa wax jira maaha saas nin caqiidadiisu fasaadsan tahay aqoontiisuna aad ay u liidato taasoo digitaanka nabi ciise inkira aqoontiisuna liidato islamarkaana mashhad ictizaaliga ka soo caday khaasatan ashar iyo falsafadeeda iyo waayahan dambe maxaa lagala yimaada ashar ya ashar soomaalidu si looga cabsanaan jirta ashar maxaa lagala yimaada ashar caqiido toosa lagalama yimaado ya ashar waxaa lagala yimaada falsafo iyo ashcarinimo iyo maaturidinimo iyo ictizaal baa ashar lagala yimaada waayahan dambe caqiido toosa lagalama yimaado saas daraaddeed waa inaan lagu kadsoomin mabda'an nabi ciise inuu soo degay waa mabda' musallam ah qur-aankuna ishaaray axaadiista nabiga mutawaatirka ku soo arooray ijmaacii salafka ku yimid ahlusunna halkaasay mareen ninkii khilaafsanna waa nin daalli oo nuhsan ummaddana inuu laguya doonayo hada billahi tawfiiq wa sala allahu wasalam cala nabiyina maxamedin wala ali sabi wslam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وأنه يقتل للدجال بباب اللد خل عن جدالي وأمر يأجوج وما أجوج اثبتي وأنه حق كهدم الكعبة وأن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن آياتي وها كسر سرني القيامة soo dhawaanshahooda iyo imaanshahooda ku tusayey iyo ashraabta iyo calaamooyinka ku sadhaxso waxay noo soo sheegay mahdiga iyo soo digitaanka nebi ciise calayhi salaam labadaa calaamo inoo soo sheegay waxaan soo tilmaanay aayaadka uu ka hadlayo waa aayaadkii waaweynaa kuwii yaryaraa iyaga maysan taabanin ayaan iyadana soo tilmaanay aayadii saddexaad maata marka waanahu masiix yaqtulu wuu dili liddajaali dajaal ayuu dilaya bibaabi luddin baabi luddi meesha la yidhaaha luddi meesha la yidhaahdo albaabkeeda riddeedu ku dilaya khalli iska daa buu yidhi can jidaalin muran khalli can jidaalin yacni muran iska dhaaf waad arrintaa ku muranta waa arrin iska cade muran uma baahna macna waxa weeye waa ayadda saddexaad wuxuuna ku sheegay dajaal iyo nabi ciise calayhi salaam inuu dili doono dajaalka waxaa la yidhaahdaa min addajal baa laga keenay dajalkana waxaa la yidhaha altamwiih cala annaas inaad dadka waxaan jirin aada moodsiiso ood wax iskaga qasto talbiiska la dhaha marka maxaa yeelay waxaan jirin ayuu dadka u muujinaya markaasuu talbiis intuu ka qaso ayuu diintoodii iyo caqaa'idoodii uu ka qasaya waana nin been badan masiixna waa la yidhaahdaa liannahu mamsuuxu lcayn maxaa yeelay ishiisaa masaxan labada indhood mid ka mida buu la'yahay saas daraaddeed baa masiix loo yihi ayb su-aasha saydiintana waxay tahay marka dajaal muxuu yahay jinsigiisa asalkiisa xagee ka sujada sababta waxa weeye dajaal waa bini aadam dajaal waa yani dadkii un aadam dhalay qayb ka mida ma aha jinsi kale kama samaysna waxaana kutusaya xadiidka muslim uu soo saaray min xadiidi faatimata binti qays waa xadiidka caanka ku ah xadiid tamiim daari buu caan ku yahay nabiga sal alay wasalam tamiim daari saxaabiga la yidhahdaa u yimid markaasuu qiso cajo badan oo isagiiyo rag ay wada socdeen ay arkeen oo la kulmeen buu nabiga uga sheekayey sal alay wasalam xadiidkaasi waxaa kale uu caan ku yahay xadiid aljasaasana waa la yidhahda diituljasaasana caan buu ku yahay saxiix muslimka ayuu ku yaalla khulaasadiisa waxa weeyaan tamiimu daari iyo rag ay wada socdaan ayaa doon fuulay doontii badda markay dhexdeeda marayaan baa waxaa ku yimid dabaylo iyo mawjado wada socdo markaasay ku ciyaareen ilan doomaha waaga la qaadan jiray doomihii shiraac calaabay ahay doomashii baa marka yani dhankay u socdeen intay ka leexisay bay badweynkii ku fakisay ayagoo rufaadsan oo aada u yaaban bay xeeb ku soo baxeen meel xeeb ah meeshii bay yimaadeen jasiirad bay yimaadeen jasiiraddii markay yimaadeen oo ay doontii ka soo degeen baa waxaa lagu soo baxday bay dhaheen baadad xayawaan yar oo duful badan yaani wax weeyaan dhabar badan oo dhabarta ku taalla daradeed aadan dhankiisii hore iyo dhankeedii dambe aadan kala garanayn xaggee qaar hore u ah xaggeese qaar dambe u ah wayna waraysato maxaad ahaydeen bay tiriyo adigu maxaad ahayd baan ku nidhiyo waxayna tidhi ninkaa gurigaa ku jira qolkaas diiradaas sumcad meel yaro sumcadoo kaleto halkaa nin ku jira u taga waan tagnay meeshii haddaan tagnayba waxaan u tagnay dhehnin weyn oo dabo iyo dacalba silsilado laga buuxiyey si adag loo xidxidhay markaasuu yidhi bu yidhi xagad ka timaadeen maxaad ahaydeen waan u warranay inaan nahay dad caraba oo soo numay doontu la soo nuntay xaalkanagii baan yani uga sheekaynay markaasaa nagu yidhi yidhi bal adigu noo warrano maxaad ahayd intaanan idiin warrayn buuhi horta su-aalahan idiweydiinaya waan warsanaya ii warrama wuxuu yidhi ka warrama buxayradii ama baddii yaraydee dabaryo la dhihi jiray weligiina ku jiraan haabay dheh meeshii meel hebla la dhihi jira ceelkii hebel la dhihi jiray ma laga cabbaa weli haabay dheh ummiyiinkii iyo ninka ka soo dhexbaxay isaga ka warrama xagee arrintiisuu gaadhay ninkii madiinuu tegayoo madine meel la yidhaahdo dowlad ka asaastayoo nimankii carabtahayo isagiina qoorta isugu jiraanoo intoodii badnaana waa ka adkaaday markaasuu wuxuu yidhi aleelaha inay raacaan baa u kumanaan lahayd ninkaa inay raacaan baa carab u kumanaan lahayd bal loo warran bay aduu maxaad ahay waxaan ahay buu yihi dajaal baan ahay dajaal ayaan ahay wakti dhow baana la ii ogolan doonaa soo bixi doonaa markaan soo baxana adduunkao dhan baan wada mari buuri madiine iyo maka waxaan ka ahay labadooda wuxuu yidhi waardi baa saaran malaa'ig baa waardiyeynaysa markaan isku dayo inaan galaba malag sheef wataa iga hor imaanayo bui ayaga ma geli kara bui laakiin adduunka intiisa kalena waan wada mari buri cagtaan marinay xadiidka waa xadiidka marka loo yaqaano xadiid aljasaasa saxiix muslimkuna ku yaala tawiilu daari markuu arrinta ay la kulmeen iyo raggii la socday nebigu u yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markaasuu arrintii uga warramay rasuulku sal alay wasalam saxaabada ayuu amar siiyey halaysu yimaada buri masaajidka asalaatu jaamica hala yimaada buri masaajidka laysugu yimid nebigu wuxu uhi sal alay wasalam waxaan idiin sheegi jiray ee dajaal aan idinka sheegi jiray wax la mid ah buu tamiim sheegayo balkaalay aan idinka warramay bui qisada iyo faahfaahsadu marigu nebigu sal lay slam marka saxaabada uu mimbarka uga sheegay xadiidkaasi marka waxyaala laga faaidaysanaya waxaa ka mid a dajaal horta inuu joogo waa joogaa ilaa waktigaa waa noolaa haddana waa nomiya laakiin xilliga uu fasaadka muujisanayo ee uu yani banaanka u soo baxayo weli lama gaarin waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa inuu bashar yahay bini aadam inuu yahayna waa laga faa'idaysanaya asalkiisa waana midaan hadda ula jeedna w maana ayib tilmaamihiisa waxaa ka mid a saxiixa muslimka waxaa ku yaalla inuu yahay nin aan dhalin waa ma dhalays wax ka tarma male saxiixaynka waxaa ku yaalla bukhaari iyo muslim sidoo kaleeto inuu ilaa yahay inahu acwar wa ina rabbakum laysa biacwara buu nabig sal alay slam il buu laayahay rabbigiinna il ma la-ah yacni wax kale hadduu xataa idinka idinkaga idinka khaldamo oo idinka qarsamo waxaan idinka qarsoomaynin il buu laayahay isha midigtaa buu laayahay rabbigiinna il ma la-ah ayib saxiix muslimka waxaa ku yaalla bukhaari iyo muslim riwaayaday isku waafaqeen waxa weeyaan isha midigta ah buu laayahay riwaayada muslimna waxay khaas la noqotay isha bidixdaa buu laayahay labadaa riwaayay marka culimadu qaarba ay maaragtay si u wajaheen ibnu xajar caleyh raxmat ullah wuxuu isagu rajaxay riwaayada bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen waxa ay sheegaysa oo ah isha uu la-yahay inay tahay midda midigta ah riwaayada muslim uu khaas la yahay ee bidixda sheegaysa waa laga xoog badan yahay buuri tarjiix buu maray ibnu xajar caleyh raxmatullah culimo kaleeto waxay mareen sida khataabi iyo imaamu nawowi iyo abucabdillahi alqurtubi ayagu waxay mareen labada riwaayo in la jamciyo maadaama labaduba ay saxiix yihiin seebaa lagu jamcinayaa waxay yidhaahdeen is labada indhood midina waa emir waa midda midigta ah oo waaba emirba waxba kama arko isha bidixda ana wax wuu ka arkayaa laakiin iin bay leedahay iin bay labada indhood midna uma fayooba laakiin midina waa emir midina waxoogaa iin bay leedahay oo ceeb baa ku taalla riwaayada muslim ee marka tidhi isha bidixda ah buu la-yahay waxay tilmaamaysaa inayna iyada lafteeda u fayoobeen bidixda lafteeda inaysan u fayoobeen marka sidaana waxaa ku jamcinaya culimadaasa ku jamcinaya waxaa kaleeto iyadana riwaayaadka ku soo arooray in uu nebigu sal alay wasalam uu yidhi waxa uusan wax kale haddii uu idinka qarsoomo waxaan idinka qarsoonaynin sidoo kaleeto wejiga waxaa kaga qoran kaaf iyo fa iyo ra kala googo-an oo macnaheedu uu yahay kafara ruux kasta akrin buu nebigu yuri sal lay slm xataa ruuxa umigan waxba akrin jirin wuu akrin waa la kala googooyey kaaf fa iyo ra macnaa waa gaal waxaa kaleeto oo sugan oo nabiga ka sugan sal ly slam inuu yidhi inahu yajii'u macahu miflu ljannati waannaar wuxuu la imaanayaa dab iyo janno waxaad moodo ayib markaasuu dadkii imtixaanaya wuxuu nabigu yidhi sal lay wasalam midda uu leeyahay waa dab waa jannadii midda uu leeyahay waa naarna midda uu leeyahay waa jannana waa cadaabkii saasuu nabigu yih sal lay wasalam yani waxa weeyaan fa ama aladii yaraahu nnaasu maaan fa naarun taxriq buu nabi sal lay slm midda ay dadku ugu muuqatay u arkayaan inay tahay inay biyo tahay oy janno tahay midday u arkaan waa naar wax gubaysa wa ama aladii yaraahu annaasu naaran fa inahu maa-un cadbun buu nabi sal lay slm midda dadka uu arkayaan inay tahay yani dabka ay tahayna waa biyo macaan faman adraka dalika minkum falyaqac fi ladii yaraahu naaran fa inahu maa-un cadbun ayibun buu nabi sal lay slm haddii ay arrintaasi idinku timaado midka dabka u muuqda midkaa isku tuuro galabu nabi sal lay slam maxaa yeele waa biyo wanaagsan oo macaan iyo barwaaqiya janno waay suu isagoo u muujinayo maa waxaa kaloo xadiiska ku soo aroortay markuu yimaado fitnada ugu weyne uu dadka ku fitnayna la imaan doono inay tahay adduunyeyna tahay wax kale maaha ilaahnimu sheeganaya rabbinimu sheeganaya dhulka iyo samada dadkii baa lagu imtixaanaya samada iyo dhulka labadaba isaga amar hadduu siiyo yidhahdo roobkeen biyaa laga keenaya dhulkii hadduu yidhahdo wax soo saar wuu soo saaraya ciddii yidhahdo ka jooji wuu ka joojinaya markaasaa intii rumaysay ilaahnimadiisa iyo rabbinimadiisa rumaysa xoolihiina waa u dararayaan dhulkay deganaayeenna barwaaqu uga dhigahayaa oo kacwaaladan yihiin oo caafimaad qabaan kuwii yidhi beenta wey dajaal baa tahayna dhinac biyaaba arki maayaan soo imtixaan ma xoolihii baa ka gurahay oo roobkii baa ka istaagay oo dhulkii baa ku soo saarayn waa imtixaan waxba ma hayo waa iska miskiin laakiin ilaahi subxana wa tacaala addoommadiisuu kala saaraya nagaa dadkaas baa la doonaya in la kala saaro saas way macnaha marka yani waxa weeye rasuulku sal lla alay wasalam wuxuu ku tilmaamay inuu yahay sharu haa'ibin yuntadar inta shar la sugayo ee soo socda waa midka ugu daran buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh fitno la sugayo dajaal baa ugu daran nebi kastana oo ilaahay uu soo saarana ummadiisa waa uga degi jiray waana u tilmaami jiray laakiin ilahay wuxuu qadaray subxaana wa tacaala inuu yimaado akhiru zamaanka ummadda nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh akhirkeeda inuu kusoo hagaago oo kusoo beedmo macna sidaas wa marka waa nin noocaas ayib wuxuu nabigu sheegay sal lay slm markuu soo baxo oo uu dadka fasaadinayo ayaa waxaa soo istaagi doona u imaan doona nin markaa dadka kuwa ugu khayr badan ah ama dadka meesha joogaba ugu khayr badan markaasuu leeyahy ma i rumaynaysaa kuma rumaynayo wuxuu leeyahay waxaan rumaysnaa inaad tahay dajaalkii nebi maxamed uu sheegay kadaabka ah markaasuu wuxuu leeyahay haddaan ku dilan ku nooleeyo may rumaynaysa may may buu leeyahay wuu kala jeexayaa wuu dilahayaa haddana waa lasoo nooleynaya hortiisa wuxuu leeyahay inaan rabbi ahay waxaa markhaati u ah ninkii dilay wakaa waan soo nooley ninkii aan dilay waan soo nooley mar labaad buu haddana isku dayayaa markaa labaad u suroobi mayso ma dili karo markaa labaad ma dili karo waxaasoo dhan marka waa imtixaanaad ilaahay subxana wa tacaala addoommadiisa uu ku kala saarayo ninkaasi fitnadiisa markay soo daahirtay soo baxdo taqriiban waxaa ka muuqata waa xilli dadku adduunyada iyo maadada ay israaciyeen oo aada loo jecel yahay saas xilli aakharadii iyo zuhdigii iyo adduunye nacaybkiiyo dadka intay ku yaraadeen dadku ay maadada iyo adduunyada tartan ugu jiraan xilligaasuu soo baxay saas daraaddeed baa waxaa raacaya yani dadka intooda badan baa raacaya xaggee buu ka soo baxayaa rasuulka waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu ka soo baxayo meesha layidhaahdo khurasaan waa mashriq dhulkan hadda maata afghanistan iyo iiraan iyo dhulkanuu ka soo baxaya dhulkuu ka imaanaya halkaa wey khaasatan asbihaan meesha la yidhaahdo halkaa wey meeshuu ka soo baahiraya marka ugu horraysa wuxuuna nebigu yidhi sal alay wasalam dadka ugu horreeya raacaya waxa weeyaan sabcuuna alfan min yahuudi asbihaan buu nabigu sal lay slm toddobaatan kun oo yahuudda asbihaan ka mid a baa ugu horreeya dadka raaci doona kadibna waxaa ku xigi doono iyaduna raaci doona yacni dadka cajamka ah indhayarta turkiga yacni waxa weeyaan acraabkiiyo dadka rabaadiyaha yacni dumarka dadkaasaa u badanoo raaci doona waad garan kartaa waa dadba dadkay diinta aqoontooda iyo aakharo uga fog yihiin bay dajaal raaci doonaan kulligoo intaaso dhan axaadiista nabiga ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macna halkaasuu marka soo bixi doonaa kadibna dhulka ayuu wada mari doonaa ilaa maka iyo madiine mooyaane oo iyaga ma u geli karay laakiin ayaga laftooda markuu dul yimaado markuu dul yimaado maka iyo madiine way way dhaqdhaqaaqayaan oo way gilgilanayaan markaasaa waxaa u baxaya munaafiq oo dhan wixii nin iyo naag munaafiq ah ee maka jooga ama madiine jooga ayaa intay ka baxaan bay isaga aadayaan marka laakiin lama ogolaanayo inuu maka ama madiine uu galo saas macnaha ayib ninkaas marka waxa weye ninkan waa ninka dajaal la yidhaahdo yani waxa weeyaan macluumaad aad u fara badan iyo axaadiis aad u fara badan buna rasuulkeenu salawatu rabbi wasalaamu caleyh inooga digay dhulka wuxuu joogi doonaa siduu nabigu ku tilmaamay arbacuuna yowman afartan beri buu dhulka joogi doonaa afartankaa beri yowmun ka sana wa yowmun ka shahrin wa yowmun ka jumca wasaa'iru ayaamihi ka ayaamikum buu nabigu sal ly slm maalin afartanka ka mida hal wuxuu u dhigmaa hal sano u dhigmaa hal sano wey maalinka labaadna waa bil maalinka saddexaadna waa usbuuc iyo toddobaad maalmaha kalena waa maalmihiina caadiga muddadaasuu joogi doonaa dhulka ayib saxaabadu waxay weydiiyeen rasuul allow maalinka hal sano u dhigmaa hal sano maalinka u dhigma maxaan samaynayo salaadiiseen u tukanaa nabigu wuxuu yhi sal lla alay wasalam faqdiruu lahu buu nabig sal lay salaaddii u qadara qiyaasa ila wakti ma leh waa sanna dhan oo qoraxdu intay soo baxda eena dhicinba qoraxda halkaasi ka soo baxday way joogtaa sanad baa saa ku dhammaanayo intaa ayar bay gurguuranaysaa qoraxda maxaa la samaynaya marka salaadihii maxaa la samaynaya maxaa laga samaynaya salaadii nabigu wuxuu yidhi sal alla alay slam u qadara qiyaasa waktiyadii aad tukan jirteen yacni waxa weeyaan intaad qiyaastaan salaad walba waktigeedii ha dhaafinine tukada saasuu rasulku yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka yacni dajaal warkiisu aad buu fara badan yahay laakiin ilahaasi waa taqriiban yacni waxa weye ilaha ugu muhiimsan oo macnaha waxa weye xadiista nabiga ku soo arortay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa rasuulkeena sal lla lay slam oo ina baray salaad walba gadaasheeda inaan ilaahay subxana wa tacala ka malangalo sharkiisa waacuudu bika min fitnati almasiix dajaal sharkiisaad garanaysa intuu leeg ilahu waxaan magankahay oo kaa magangelaya midka isha masaxan ee beenta badan sharkiisaan ilahu kaa magangelaya sidaas macna waxa weye salaada gubagadaasheeda ayaa la odhanaya way macnaha oo macnaha ilahi baa subxana wa tacala lagu cararaya looga cararaya macna ayib markuu dhulka fasaadiyo oo intuu fasaadin karo fasaadiyo waktigii ilaahay ku talagalana subxaana wa tacaala uu joogo markaa kadib nabiyulaahi ciisa calayhi salaam baa soo degaya saan horeyba darsigii hore uu sheegnay nebi ciise markuu soo degana wuu dilaya nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa dili doona sida xadiiska nabigeena ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxiixaynka iyo keyrkood ku soo aroray sidaas daraaddeed buu sheekh wuxuuna yidhi wa annahu yaqtulu lidajaali bibaabi luddin ah, dajaal buu dili doonaa nabi ciise calayhi salaam ayib bibaabi luddintaasi waxa weeyaan luddigu waa magaalo caan ah oo meeshan hadda ramlo la yidhaahdo ramla filistiin bay waxay u jirtaa buu leeyahay hal farsakh ah xagga waqooyigay ka xigtaa magaaladaas ayuu ku dili doonaa filistiin filistiin yani nabi ciise meeshuu kusoo degayo waa xaggee waa suuriya waa shaam sooma haddana isla shaam lafteeda filistiina buu ku dili doonaa rijaal ku dili doonaa shaamkaasi waa dhul barakaysana waana ardulmaxshar saanu tiri doona dhulka xashriga laysugu keeni doono dadka suurka marka la afuufayo dadka meesha laysugu keeni doono waa shaam meeshuu nabigu ku sheegay sal alay wasalam daa'ifa almansuura inay joogtana waa shaam shaam fadaa'il bay leedahay fadaa'il bay leedahay shaam waa dhulkan urdun iyo suuriya iyo filistiin iyo taa way macnaha ayib wa annahu isagu marka luddintu halkaa wey luddintu waa magaaladaas meeshaasuu ku dilayaa buu le macnaha wa annahu yaqtulu wuu dilayaa annahu masiix oo ciise ah yaqtulu wuu dilayaa lidajaali dajaal ayuu dilayaa bibaabi luddin luddi meesha la yidhaahdo ab- albaabkeediiyo iriddeeda ayuu ku dilayaa khalli iska daawo macna khalli faraha ka qaad can jidaalin dood aada makiladan ku dood isxidij isxidijaal iyo in la dili doono iyo arrimaha ku saabsan waxba ha ku doodin waa arrin iska qafci ah oo axaadiis mutawaatira nabiga ay kaga soo aroortay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh murankeeda ka baxday macnaha ayib niman waxaa jira marka kuwaan sheegayno caqlaaniyiinta ahaa muctasilatu alcasri ama almadrasa alcaqlaaniyat alxadiida qolada la yidhaahdo oo jamaaldin alafqaan iyo maxamed cabdihi iyo rashiid rida laftiisa yani waxa weeye ta'afur madrasadaas ayuu qabay rag noocaasoo kale gadaal dambena macnaha maxamed khazali iyo yani waxa weye rag badan oo noocaasoo kale abay lahay madrasadaas raggii mu'asisiinteedaha sida maxamed cabdihi iyo rag la mid a waxay inkireen dajaal jiritaankiisaba dajaal wax jiro maaha dhe waxaan soo degay ee la akrinayo waxay leeyihiin waa jermis wax babark jermis jaraasiin waa mid bacteria waa bacteria imaanaysa saas daraaddeed caqligu ma qaadan karo yani waxa weeye nin hadda adduunka joogo intaa nool baa akhri zamaanka soo bixi doona waxaa samayn doona oo degdegaas iyo orodkaa iyo waxaas iyo yani ma wax sababi karo ma caqligu ma qaadan karo saas daraaddeed waxaan hadduu jira xataa waa uun bacteria waktigaa un adduun kusoo biiraysa waxaasi akriya soomaad arag alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil alam yajcala kaydahum fii tadliil wa arsala calayhim tayran shindirihii abraha lagu halaagay waxay dhaheen shindira ma jirin eh waxay ahaayeen bacteria lagu diray bay ahaayeen abraha iyo raggiisa ee shindira intay soo duuleen garaacay ma jirin sidii diyaarado oo kaleeto u rusheeyey ma jirin bay soomaali waa niman caqligooda iyo garaadkooda uu sharcigaba kala wan yahay sidii isagu isfahamsiiyo bini aadamkana waataan soo sheegnaya sidiisaba yacni mushkilada ugu weyn ee runtii waxa weye bini aadamka qabsatay ee dadka intoodaba lum- lumisay waxa weeye waxayna garanaynin dowrka sidiisaba iyo kaalinta caqliga caqligu sidiisaba sharciga marka loo fiiriyo dowrkiisu muxuu yahay dowrkiisu waa inuu fahmo sharciga waana inuu fuliyo ma aha inuu caarido maaha inuu caadiro muxuu garan karaa markuu caaridayo aqo yani garashadiisu maxay jirta saas wey macnaha marka wararkaasoo dhan waa waxuu macnaha wax weeya niman un iska cadaamiin oo macnaha aan diin badnayn ay keeneen wey macnaha ayib wa amru ya'juuja wama'juuja bitin wa amru ya'juuja iyo wama'juuja ya'juuj iyo wama'juuj arrinkoodana isbitii sug wey macnaha asbitiide asbitii sug yani inay wax sugan tahay ayadana ictiqaad wey maana calaamooyinka waaweyna imaanaya ayay ka mid yihiin ya'juuj iyo wama'juuj kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal alla lay slam iyo ijmaca ummadda ayaa iyadana ku tusaya ya'juuj iyo wamaajuuj waxaa loo yidhi likatratin wa shiddatin baa laleehay min alajaaj baa laga keenay wa huwa maau shadiid lmuruuca waa laba magac oo acjami ah carabi ma ah laba magac oo carabi oo cajami ah wey maana ayib waxaa la leeyahay ya'juuj iyo wama'juuj magac bay u yihiin waa dad dad aadam uu dhalay bay magac u yihiin وقبيل مجعيه يجيج ومجيج يوك ومجيج بفوارق له يوك ومجيج ضدك يجيج ومجيج أنكدن يوك ومجيج له أصل كود يأجيج ومأجيج وحويان أصل كود يجنا وإلما بني آدم واحد آدم بعد عليه آدم عليه السلام انتو واحد على عالمه ولذا شيء كده أي مؤرخين يرد معناه وحي أنصاب فالنشط يعني قالوا ده شقية وحي إليه يافث ابن النوح بيكوع الترسلان يافث ابن النوح نبي الله عليه السلام أي كوع الترسلان بيليهم كده في معناه وحي إليه طيب لو أنت سمرت إلي آدم عربتي سيهين وحكتش يا حديث البخاري ومسلم أي صوصر من حديث أبي سعيد الخدري nabigu wuxuu sal lay wasalam markii aakhare la tago ayaa nebi aadam waxaa lagu dhihi doonaa ibcat bacsa annaar naarta qaybtay caruurtaada ku lahayd ka soo saar markaasuu leeyahay yaa rabbi minkam rabbiga imis boqolkiiba intee soo saara markaasaa waxaa lagu leeyahay min kulli alfin tiscmiatin wa tiscun wascuun kunkiiba waxaad soo saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan hal ba ahlu sanaa kuwii kunkiiba maalinkaas waa maalinka nabigu sal lay slam siduu sheegay yani waxa weeyaan ninkii dhallinyaradana uu ciraysanaya midii uurka lahaydna ilmihii ay ridayso dadkii oad moodaysa inay sarqaansan yihiinna aad arkayso yani markii kunkiiba hal uun janno laga siiyo intii kalena naar loo dareeriyey sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaahanka waa maalin aan caadi ahayn maana nabigu wuxu yhi sal lay wasalam saaciidka xadiiska warinaya wuxuu leeyahy arrintaasi waxay ku adkaatay أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آد مركو حديث كان نبي يشهد أصحاب الوقت أفران مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم حلقوا إليكم إليك إيمانيا سجال بغل إيا سجال إيا سجاشا كنا يجيج وما يجيج بك إيمانيا بغل صلى الله عليه وسلم مركز قلبه إيا ربني مركز يجيج وما يجيج وعرورت النبي آدم عليه السلام آدم بعد عليه طيب طيب يا مد مد اللغات qur-aanku wuxuu inoo sheegay jiritaankooda iyo wax jira inay yihiin ilaa dhowr milood buu qur-aanku sheegay xataa idaa futixat ya'juuj wama'juuj wahum min kulli xadabin yanfiruun واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا رب سبحانه وتعالى يقول مركي لفر ياجوج وماجوج سددي كو أكو أوبنا مركي لفر ميل كستؤو شريسنا أي كسر باتان من كل حدب ينسل أي كسر بالدقان كسر بالدقان في الدقدق أي كسر باطل واقترب الوعد الحق مالك ومالك أي قيامه مركز سود واتيه يجيك وما يجيك مركز سورة الكهف رب سبحانه وتعالى وكأنه وشغي ممكن يريد شريد القرنين مركو آلي بنكه مغرب مغرب في مطلع الشمس مطلع الشمس وآلي dhulka bariga markuu aaday oo uu ku fogaaday halkaasuu tegay dad meeshaas joogo waxba fahmaynin laa yakaaduuna yafqahuuna xadiida waxba aan fahmaynin buu u tegay haddana gadaal dambe codsiga usoo dejisayna waxay yidhahdeen nimankaas laga xig wuxuu yidhi ciidan iigu kaalmaya iyo raggii shaqayn laha dhaqaalaan ku siinaynaa bay yidhaahdeen ee nimankaas ayaa annagana kala xig wuxuu ilaahay isiiyey baa ka qayba waxaad sheegaysaane ciidan iyo awoodii uu hawsha qaban lahay iigu kaalmay dulqarnayn marka waa midka sadiga sameeyey laba burood dhexdooda oy ka soo bixi jireen ayuu labadii burood dhexdoodii xidhay laba buroodoo aada u dheer dheer ayuu intii u dhexaysay intuu yacni wax weeyaan uu dhisay oo uu yacni wax biro yaryara ku daadiyey oo birihii uu laami ku shubay oo uu isku dhalaaliyey baa waxay noqdeen waxaan la dureerinna karin korna aan laga falan karin oon korkiisa laga dhici karin halkaasay marka ku awdan yihiin xadiidka nabiga sal lla lay slam waxaa ku sugan sabdigaas oo wakhtigii ilaahay ugu talagalay in uu burburo burburi doono faida jaa wacdu rabbi jacalahu dakaa wa kaana wacdu rabbi xaqa maalinta ilahay doono subxana watacala sadig waa burburaya rasuulku wuxuu sheegay sal lla alay wasalam inay maalin kasta ay sadigaas qodaan markay say u qodayaan u qodayaan waagu markuu bariyay kusoo kala hayaan way qodayaan way qodayaan way qodayaan say u qodayaan markii wax yar uga laaban tahay bay leeyihiin war intan berritaa israacin doonaaye ina soo celiya insha allahu ma dhahayaan way laabanayaan guryihii bay ku noqonayaan subaxdii dambe hadday soo kal lahaanba meeshii sideedii bay ku noqotay markaasay haddana qoditaan ku bilaabayaan waa wadayaan waa wadayaan in yar markay uga laaban tahay bay warwaan daalay balalakeen aan isku hoyanay intan berritaa israacin doonaa insha allahu ma jirto sideediibaa haddana ku noqonaysa cimrigoodba marka waa qodahayaan isagoo wax yar uga laaban tahayna waa ka noqonayaan waktigii alla ku talagalay marka la gaadho oo qoditaankii wax yar uga laaban yahay bay insha allahu dhihi doonaan way soo noqonayaan subaxdii dambe isagoo meeshiisii jooga bay u imaanayaan markaasay intii yarayn ay jebinayaan way soo fakanayaan markaa adduunkay kusoo baxsanayaan waa ka nabigu sal alay wasalam xadiidkaas bukhaari iyo muslim ku yaalla min xadiidi zaynab binti jaxsh waa kii nabigu dhihi jiray sal alay slam haweyn intuu isagoo argagaxsan gobasha ka soo booday waa kii nabigu dhihi jiray sal alay wasalam weylun lilcarab min sharin qad iqtarab carab halaag baa u sugnaaday shar dhowaaday xaggiisuna uga sugnaaday futixa alyawma min radmi ya'juuja wama'juuja haakada buu nabigu sal alay wasalam maanta shadigii yaajuuj iyo maajuuj ku awdnaa baa intaa in la eg laga furay buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waxaa xadiiskaasi laga fahmayaa sadiga laftiisu jebintiisa iyo duleelintiisu hal mar ma wada ahee kolba inbaa u tabay in ayna ka soo bixi karin baa kolba u duleeshamaysa ilaa akhiiran marka ugu dambaysa u wada duleeshamo oo ay macnaha wax weeye ka soo baxaan sidaas xadiiskaasaa macnaha laga fahmaya bukhaariga muslim ku yaalla nimankaas xilliga ay imaanayaani